asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo silabo aad noo maqashaanba waxaaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saacada haddii hadalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaalay walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday ee qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliyahe u door qofkii damiir wadaninimo leh
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bishii saddexaad ee maarso sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareegaan kusoo qaadan doonana waxaa qayb ka noqon doona doorashada saddex kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mid ka mid ah saaxiibada madaxweyne farmaajo ee dib u soo laabtay xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa kursigiisa loo xiray doorashada halkaas ka dhacday iyo shaqsaad tartamay aan soo gubi doonaa saaxiibayaal xilli doorashadaas khilaafyo badan ay hareeyeen qodobadani kale waxaa qayb ka noqon doona maamulka degmada garbaharre ee gobolka gadow ayaa markaas waxa ay ka hadleen doorashada quraasta golaha shacabka baarlamaanka oo tobnaad ee tala magaaladaas xaaladda amniga garbaharre iyo tan markaasi arrimaha ku saabsan guddida uu magacaabay wasaare maxamed xuseen rooble guddoomiyaha oo arrimahaas ka hadlaya aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka hudaan maxamed xuseen roobleha oo maanta xabiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya waxyaabaha ay ku hadleen aad sidoo kale maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah wasiirka amniga ee maamulka puntland iyo mas-uuliyiin kale oo magaalada boosaaso ugu qayb galay shirka dib u bilaabidda ama dib loogu bilaabayo wada shaqeynta dhex marta ciidamada dowladda iyo markaasi kuwa maamulkaas dhexdooda ah kadib markii dagaallo ay iswadaarsadeen xiisadihii kala taxqiiqaadisii lagu sameeyey agaasimihii hore ee ciidamada b s f ee maamulkaasi puntland qodobada kale waxaa qayb ka ah oo barnaamijkiina aad ku maqli doontaan hogaamiyaha markaas ama faysal cali waraabe oo markaasi somalilan ka mid ah shakhsiyaadka xisbiyada halkaa ku leh ayaa ka jawaabay hadal kasoo yeeray dhowaan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi iyo arrimo ku saabsan dowladda federaalk ee soomaaliya qodobadaasi waxay soo kale aad maqli doontaan oo qaybkaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahmed boqor muqdisho oo ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka sanadgooda daajinta adeegyada caafimaadka gobolka banaadir iyo madaxweyne axmed madoobe oo markaas shir guddoomiyey kulanka qabiislaha ee golaha wasiirada oo markaas loo qabtay magaalada kismaayo waxyaabaha looga hadlaya kulankaasi maqli doontaan cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseene dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen dirirta qalan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagay suullaynay ajnabi uma dacwooneene hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dib
habe wanaagsan ayaan hawdin kale barnaamijka wareegi aan gudagelin laha qodobada had hore oo soo maqasheen ayaan faahfaahin doonaa magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta lagu qabtay doorasho saddex kursi oo kamid a kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee soomaaliya kuwaas oo deegaan doorashadu tahay beledweyne doorashada kursiga tcbc hob soddon ayaa waxaa ku tartamay ama ku tartami lahaaba cali cabdulaahi shayfow iyo daahir minjiisow oo sanadihii lasoo dhaafay ku fadhiyey kursigaas balse waxaa tartanka ka haray cali cabdulaahi xayfow inta aysan bilaaban doorashada taa oo ka dhigan in daahir minjiisow mar kale uu kursigaas uu xigsaday waa hub eber soddon golaha shacabka baarlamaanka weytoonada dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana loogu codeeyay qaab gacantaaga kadib markii musharaxii uu tanadgulay uu la tartami lahaa dhinaca kale kursiga hoob eber toban ayaasna waxaa ku guulaysay cabdiraxmaan axmed cusmaan oo guri loo yaqaano oo loogu codeeyey qaab gacantaaga kadib markii tartanka doorashada uu ka tanasulay musharaxii la loolamayay ee lagu magacaabo cabdinaasir maxamuud cabdi kursiga ugu dambeeyana waa wuxuu ahaa eber lixdan iyo lix oo ahaa mid lagu loolamay ka uusan jirin cid si gaara loo tanasulay waxaana ku tartamay saddex musharax oo kale ahaa maalig ibraahim cabdulle waa cabdalla cumar cusmaan waasuge iyo cabdiraxmaan daahir guure doorashada kursiga lixdan iyo lix ayaa loo doortay maalig ibraahim cabdalla oo helay codod gaaray konton sideed cod cumar cusmaan waasuge ayaa isna helay toddoba cod halka musharaxii kale la tartamayana cabdiraxmaan daahir guurena uu isna helay kow iyo soddon cod sidaa ay shaaciyeen natiijada ku jirga doorashada maamulkii shabeelle haddaba doorashooyin kadib markii ay soo ilaadeen dhinacyadaas soo baxay saxdaas kursi maanta lagu doortay magaalada beledweyne xildhibaanada xildhibaanada cusub ee la doortay ayaa si kulma warbaahinta ula hadlay ayaguna markaas ugu mahad celiyey dadka markaa doortay iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe madaxdu ay ka yihiin madaxweyne caligood laabe iyo ku-xigeenkiisa dowlageed
magaalada beledweyne oo ah magaaladii aan ku dhashay oo kusoo barbaaray in doorashadayda ay ka dhacdo oo aan matalaad u noqdo muhiim ayaydan ii yahay labadaas arrimood ayaa runtii ah arrimo igu cusub oo aan dhihi karo guul bay kuu tahay maanta guddiga doorashooyinka gudoomiye ku-xigeen ooli iyo gudoomiyaha diid iyo walaashii sabiina afhayeenka iyo guddiga khilaafaadka iyo guddiyada dhammaan maxoogaa xubnaha guddiyada dhammaantood waxaa way waa mahadsantihiin doorashada aad loo qabateen ee aan maanka goobjoogka aan ula nahay meelo badan islaan oo kale doorashadu gahay waxaa muhiima guddoomiyaal dalkeena dhibaatada haysato waxaa keliya loogu dhexi karaa waxaa weeye inay doorashada ka soo gabagabowdo doorashada dadku rag baa hortay ugu hadlo waa doorasho aad ugu badan idinkan aad ku dhigtooteen runtii maxoogaa dudnaad badan aad u yeelateen waxaan idinka codsanayaa inta dhiman si nabadda oo xasiloo oo aad goobjoog uwada tihiin inay ku soo dhammaato siba gobolka hiiraan inta ku dhiman saaxiibadeydii aan kaabeynka iskuul soo joogay muddada dheeraa muxuu ahay ama qaar xilaayo ha noqdaan ama qaar aan hadda xilaayo ha noqdaane ilaa ilaahay subxaana watacaala loo fududeeyo oo si nabadda ay doorashadaas ku soo gabagabowdo oo qofkiis ilaahay u arbanaas ku soo baxo oo aan wada badbaadino dalkeena muxuu ahay maanta oo maadaysi dad haadii oo dhan ay soo dhaceen aan wada badbaadino ayaan rabbigi subxaana watacaala aan kabagayaa mar labaad iyo mar saddexaad guddigii idoora ergadii idoorato aan u mahad celinayaa walaalayaal sida aad jeceshihiin aan idinku shaqayn doonaa sida aad jeceshihiin iyo sidii hore u shaqayn iyo si kasii fiican ayaan u shaqayn doonaa waayo lama huraan waa cawskii jiilaad cadeed waxay jirtaa laba jiilaad lama huraan waayo waxa aan lagu eegin afar sano baan ma jirta beriyaa iga dhammaanay waan ogahay marka taasa igu qasbaysa inaan mar walba qalbiga aan idinku hayo aan adii xasuusnaado oo aan maxaa yeele mar walba haddii aan adiga qalbigiin oo raaliga noqon kartiin sidaan adiga raaliga noqon kartiin inaan idinku shaqeeyo waxyaabaha igu qasbi doono oo aan ku qasbanaan doono maanta aad iyo aad baa guddiga sharafta leh ay mahadsan yihiin shirka ee noo qabtay doorashada waan ku mahad celinayaa goobjoogayaalka waan ku mahad celinayaa mas-uuliyiinta siyaasiyiinta iyo musharaxiinta kale ee halkan joogtana waan ku mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan salaamayaa mar labaad dhammaan ummadda muslimiinta meesha fadhiyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdisalaan aad waxaan rabaa inaan idin maaciyo aad baad u mahadsantihiin ergadii meeshaan timid ee ii dooratay inaan ku matalo baarlamaanka kow iyo tobnaad oo codkooda isiiyey waxaan aad baan u mahad celinayaa maanta waa maalin fariin ayaad ii farteen waxaan qiyaasaa insha allahu inaan noqdaa kii ka soo baxo fariintaas aad ii dhiibteen oo aan idiin shaqayn doono waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan rabaa kow inaan u mahadceliyo labada murashax ee la tartamaysa walaalahii ah wax kala guulaysta ma laha kulligeen horta waa wada guulaysanay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan qaraabada iyo saaxiibbada ee meel walba joogo dal iyo dibad oo i garab istaagay anigu waxaan ahay musharax aan cid kale ku tiirsanayn oo aan ahayn ciddiisa waxaan muujiyey waxaan muujiyey kalsooni inaan ku kalsoonahay dadka iskale kursiga lixdan iyo lix waxaa igu ballanah inaan si sharaf leh idinku matelo baarlamaanka kow iyo tobanaad sidoo kale waxaa igu ballana ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walbay joogaan dal iyo dibad inaan ku matelo baarlamaanka koowaad si sharaf leh oo xaqooda aan usoo aan ku matelo waxaa hadda ka hor nin murashax halkan aa khudbad ka jeediyaan daawado wuxuu dhahay kursiga shuban badanaa ka horeeyo waxaa waxaan leeyahay aniga tolkaada haddaa dhexda uga jirto shuban ma jiro laakiin madax xanuun yaraa iska jiro guddiga doorashooyinka aad ayaan ugu mahad celinayaa doorashadan daaha furan ay qabteen aad iyo aad aa u mahadsantihiin maanta saxaafadda dhammaan waa idiin mahad celinayaa saraakiisha amniga dhammaan ilaahay khayr hadisiiyo kulligeenna waa wada guulaysanay asalaamu calaykum
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa kulan la yeeshay maanta safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya lowry henry oo ay ka hadleen arrimaha doorashooyinka dalka iyadoona ay eer gabagabeer ah marayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya roble iyo danjeehe andre waa lowry henry ayaana ka wada hadlay habsame socodka doorashada iyagoo markaasi isa soo qaaday sidii sida ugu dhaqsaha badan ama sida ay laga maarmaan u tahay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ay ku socdaato xilligii ay hore ay ugu heshiiyeen madaxda golaha wadashan qaran ee shan iyo tobanka maars ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble ayaana soo dhaweeyey xawliga ay ku socoto doorashada iyadoo ilaa hadda la doortay siddeetan boqolkiiba xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ayaa dhanka kale sheegay in aan la aqbali karin dib u dhaca kale oo doorashada ku yimaada wuxuuna ra-isul wasaaruhu uu ka codsaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka inay doorashada ay soo gabagabeeyaan ugu dambeyn waqtigii ay dhinacyadu ay ku heshiinay shan iyo tobanka maarso sidii horeba loogu heshiiyey hase yeeshee dhinacyadu falanqeeya siyaasadda ayaa weli sheegaya in caqabado ay jiraan oo aysan suuragal ahayn in shan iyo tobanka bishan oo wax ka yar shan cisho ah ay ka harsan tahay taa oo markaa lagu soo gabagabeyn karo ana shan iyo tobanka bisha maarso in doorashada guud ahaanba la soo gabagabeyn lana bilaabo diyaargarowga iyo dhaqdhaqaaqa doorashada guddoonka iyo markaa shitan madaxweynaha waxaana markaas isha lagu hayaa sida dhinacyadu ay heshiiskan mar kale la gaaray ay golaha wadasha qaran u fulin karaan maadaama garbaxare ay ka mid tahay caqabada ugu weyn ee doorashada kulaas halkaa taala ee maamulka axmed madoobe uu weli xal u laayahay inkastoo wasaare maxamed xuseen rabnaha uu guddi u magacaabay guddigaasina ee dhinacyadu garbaxare ay si weyn ay ugu yimaadeen isla arrimahaas aan kusii soconnahay guddoomiyaha magaalada garbaxare ee gobolka ama xarunta gobolka gadood xasan sheekh cilmi ayaa ka hadlay doorashada kuraasta golaha shacabka kow iyo tobanaad ee taalla magaaladaas xaaladda amniga garbaharre iyo tan abaareed ee heesta qoyska halkaa degan ama dadka ku nool degmada garbaharre gudoomiyaha ayaa shir jaraad ku qabtay warbaahinta ama u qabtay warbaahinta waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in doorashada golaha shacabka lagu qabto garbahari islamarkaana ay soo dhaweeyaan ay soo dhaweynayaan guddida doorashooyinka dalka inay halkaasi tagaan wuxuu guddoomiyaha ka dalbaday dowladda inay si deg deg ah ay ugu soo diraan guddida doorashooyinka heer federaal kuwa xalinta khilaafaadka iyo kuwa jubbaland si ay u qabtaan doorashada kuraas ka taalla magaaladaasi maadaama shan maalin ay kaarsan tahay ama shan cisho waqtigii loogu talagalay ama lagu heshiiyey in lagu soo gabagabeeyo doorashada wuxuuna gudoomiye xasan sheekh wuxuusay in wax dhiba uusan ka jirin xaaladda amni ee magaaladaasi ayna tahay mid aad u wanaagsan isla markaana doorashada lagu qaban karo aaladihiisana waxaa ka mid ah
maanta waxaa weeye waa maalin bisha ay tahay toban bishii maarso waana xilliyada ugu dambaysay oo si aad la socotiinba doorashada shan iyo tobankii beri u dambaysay saaka marka waxaan u qabanayaa waan rabaa inaan ka hadlo wixii arrimihii ka socday waayadan degmadan garbaharey oo ahaa diyaargarowgii doorashadii qaybaheeda ugu dambaysay ee markii soomaaliya la fiiriyay koo iyo tobankii deegaan doorasho meel aan laga bilaabinna garbaharey maaragtay ay ay tahay si aad la socotiinna ra-iisul wasaaruhu uu ku ballan qaaday in doorashadu garbaharey amnigeeda iyo diyaargarowgeeda uu fiican yahay xilligiina ugu dambaysay ee uu yimid garbaharey arrintaas waxaa dhacday baryahan oo soo baxday oon annagana aanan diyaar aanan u ahayn in guddi aan waafaqsanayn dee deegaan doorashooyinkooda iyo qaabkii loogu talagalay soomaaliya doorashada inay ku gasho oo aan ka dhicin tobankii deegaan doorasho ee soomaaliya loona dirin in ay maaragtay arrintaas dadku teeshinkiisu aada oga kaceen arrintaasna marka waxaan rabaa gaala ra-iisul wasaare saaad la socotidba axdigii iyo heshiiskii septembar iyo kii lix iyo tobanka ee baydhabo iyo kii aad shir guddoonka ka ahayd oad ku fasaxayseen dhammaan dowlad gobolaysiga adiga aad xalano ku qabatay oad shir guddoominaysay hadafkii guuda laysla qaatay ayaan soo dhoweynay annagana waxaan diyaar u nahay oo mar ka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna aan bulshada danayso bulshada soomaaliyeed aad iyo aad u danaysa doorashada inay qabsoonto iyo beesha caalamka iyo ra-iisul wasaaraha laftiisa oo aad iyo aad waqti badan ku lumiya inuu doorashada hirgeliyo oon aad iyo aad ugu ammaanayn hadduu doorashada uu ku guulaysto baal dahab ah inuu gelayo mustaqbalka waxaan saaka aan u sheegaynaa wax dhib ahoo garbaaray ka jira ma jiraan waxaan diyaar u nahay labada guddi guddiga heerka federaal ee deegaan doorashada iyo guddiga heer goboleed ee jubbaland labada guddi oo fiid iyo siid baan waxaan diyaar u nahay inay imaadaan calamaqoyan aan ku soo dhowayno ay doorashadii ay qabtaan waxaan kaloo leeyahay ra-iisul wasaare emritiga ceeb laguma suguntiyo soomaalida dhahdaa wax macnaa wakhti yar iyadoo hartay ummadda soomaaliyeed ee lix iyo tobankan deegaan doorasho iskale ee soomaaliya oo dhan ay maaragta ku dhan tahay wax ay samaynayso ama ay keenayso inaysan jirin haddii laga fuquuqo ummadda soomaaliyeed ee tobanka deegaan doorasho ay ka socoto ra-iisul wasaare waxaan diyaar u nahay inaad labada guddi aad soo dirtid doorashada in la qabto sidii lagu soo dhoweeyay si lamidaa loo soo dhoweynayaa waxaan kaloo doonaynaa oo halkaan ku dirayaa lix iyo tobanka xildhibaan ee deegaan doorashada ay yihiin qaar baa ka maqan ooan imaanin deegaankan waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan ayagana inay deegaan doorashada u imaadaan qof walba oo deegaan doorashadiisa halkan ay tahay oo ama boorarka ugu dhegsan yahay ama odayaasha ergeysa ay joogaan waxaan doonaynaa inay imaadaan degmada garbaharey sida ugu dhaqsaha badan intaas ayaan saaka rabaa inaan wargeliyo dhammaan dadka daneeyo deegaan doorashadiisa meel kasta oo jubbalanda waa meesha keliga ah ee aan isdhihi karno xilligii labadii kun iyo koo iyo tobankii markay ciidamada soo galeen soomaaliya iyagoo aan weliba amisom iyo ciidamo kaleba aan la socon ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu horreeyey galo dhumuc gaarayso boqol kilomitir ayagoo cadowgooda maaragtay dhex maray isla markaana yimid garbaaray oo difaacday xilliga aan kuu sheegayo ah labada kun iyo koo iyo tobanka ilaa hadda xilliga laga joogana waad garanaysaa sidaas awgeed waxaan bulshada u caddaynayaa oo ra-iisul wasaaraha mar labaad iyo mar saddexaad u caddaynayaa deegaan doorashadii garbaaray weelkaan ku soo dhowow
saxibyaal qaybihii hore ee barnaamijka wareega aad weli dhegeysanaysaan qodobo kala duwan ayaa inoo socda barnaamijka warciisa hadda oo kusoo maqasheen hase yeeshee markaan
fariinta nabadda iyo wada noolaashaha
xitaa guurka farxadda leh waa midowga laba qof oo cafis wanaagsan sameeyey jacayl ma jiro cafis la'aan
nabadda iyo wada noolaashaha bulshadu waa waxa keliya ay naga saari karaa dhibaatada
waxba ha ka welwelin laakiin wax kastaa ku badi baryada alleh adiga oo ku baryaya tukasho iyo duca mahadnaqin la jirto markaa nabaddu waa diyaar
ahawkii wax koriya oo wax dhisa noqo mid wax fahma oo qalbi cafiye leh oo dadka wanaagga ka raadiya
soo gudbinta farriintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
farintaas halkaas ayaan kaga gudbanaha qodobada aad soo maqasheen ayaan kusii soconaa wasiirka amniga maamulka puntland iyo mas-uuliyiin kale ayaa markaas oo dhanka ammaanka ayaa magaalada boosaaas ugu qayb galay shir dib loogu bilaabay wada shaqaynta dhexmarta ciidamada maamulka spuntland kadib dagaaladii ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamulkaasi puntland una dhexeeyey ciidamada b s fta iyo kuwa daraawiishta maamulkaasi puntland taa oo sababtay alqaadistii agaasimii hore ee b s fta ee xilku ka qaaday madaxweyne saciid cabdullaahi deni taa oo dhinacyada ku kala qaybsameen ciidamada dhexdooda ah kadib howaan iyo markaasi isu keenidda dhinacyadu ayaa hadda waxay u muuqataa in markaa wadashaqayntii kulankan ay dib u bilaabanayso maadaama hadda la soo celiyay kalsoonida ciidamada dhexdooda wasiirka amniga maamulkaasi puntland ayaana kulan kadib warbaahinta la wadaagay kulankan ujeedadiisa ugu weyneyd ay isugu yimaadeen
taagannahay oo aannu shirtaxaafadeedkan aannu ku qabannay xarunta madaxtooyada dowladda puntland ee gobolka bari magaalada boosaaso caasimadda ganacsiga ee puntland shirtaxaafadeedkan wuxuu daba joogaa shir ballaaran oo maantay ay isugu yimaadeen dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin ciidamada dowladda puntland ciidanka daraawiishta ee dowladda puntland ciidanka booliska ee dowladda puntland ciidanka asluubta ciidanka madaxtooyada ciidanka sirdoonka ciidanka b i s f iyo ciidanka b s c f dhammaantood waxaa ka soo qayb galay saraakiishii ciidamada xukumay iyo saraakiil xigeennadii iyo dhammaan mas-uuliyiintii ciidamada shirkani waxa uu ahaa shir lagu saxartirayey oo lagu soo dhammaystirayey digrootooyinkii ugu dambeeyey ee soo baxay dhowaan soo baxay isla markaana wada shaqayntii ciidamada dib loo sixi lahaa aad baan waxaan uga mahad celinayaa janannadii ka shaqeeyey shirkan uu soo abaabulay oo isku dubariday shirkaasi waxa uu ku soo dhammaaday guul waxa uu ku soo dhammaaday in la isu hambaliyeeyo waxa uu ku soo dhammaaday sidii loo wada shaqayn jiray in loo wada shaqeeyo in dhammaan difaaca dalka laga wada qayb qaato oo ay ugu muhiimsan tahay la dagaalanka argagixisada waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan saraakiishii shirkaa ka soo qayb gashay sidii niyadda san lahayd oo hufnaanta lahayd oo qalbikurka lahayd qalbifurnaanta lahayd oo ay halkaa uga wada hadleen una wada ballanqaadeen si dhammaystiran in loo wada shaqeeyo khaladaadkii dhacayna looga gudbo wixii ka dambeeyana ciidanku ay mid ahaadaan difaacana ay mid ku ahaadaan aad baan ugu hambalyaynayaa waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadda tan iyo munaasabadda tan kelmad yar oo kaftana digreetadii hore ee maxamuud cismaan jenaraal maxamuud cismaan lagaga qaaday xilkii uu u hayay b s f markii ay soo baxday hadalladii ay saxaafaddu aad u buunbuuniyeen waxaa ka mid ahaa kelmad aan idhi agtayda ama agtayada shixinshixi ma yaallo arrintaa weli meeshaydii baan degganahay waxaannu leennahay shixinshix ma yaallo agtayada annagu waxaannu ku shaqaynaa hal sistam waxaannu nahay dawlad waxaannu fulinaa amarka madaxweynaha digreetadaa maalintaa soo baxday madaxweynuhu uu xilka kaga qaaday jenaraal maxamuud waxay ahayd inay fusho waxa aan ka hadlayna inay fushay ahayd waxaa ka dambaysay digreeto dambe oo uu madaxweynuhu xil ugu magacaabay maxamuud iyadana waxaannu taagannahay shixinshix agtayada ma yaallo iyadana waa inay fushaa aad baan u mahadsantihiin bahda meediyaha iyo dhammaan kulli aad baan idinku mahad celinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel marhaysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen ee daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha ka dagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdiliyaasha ah iyadoo dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaal iyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaal iyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
barnaamijka wareega ayaan isaas ogaana saaxiibyaal guddoomiyaha xisbiga u cid ee mucaaradka ee somalilan faysal alwaraabe ayaa ka hadlay shir jaraad buu qabtay warar ku saabsan soomaaliya iyo hadalkasuu yeehay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi oo ku saabsan wararka doorashooyinka ee sanadkan dabyaanqadiisa markaasi la filayay in somalilan ay ka dhacdo oo markaasi iyo furista xisbiyada halka ka jira waxayna ku eedeynayaan in muddo kororsi oo doonayaan si heshay arrintaas uu si cad ugu soo horjeestay ama ay ugu soo horjeestay xisbiyada halka ka jira ee somalilan faisal alwaraab markuu ka hadlayay arrimahaasina waxa uu yidhi
maanta dalkeena inaan ka ilaalino weeye nabadda aynu haysano bogsinee lana yidhaaho somalilan nabadda ayay caabuddaa nabadda iyo caafimaadka inay caabudaan ilaahay baa subxaana subxaana sheegay waynu caabudaa ilaalino ishaa ilahay ugu mahadnaqnaa waxa weeye afartan sano oo madaxweyne muuse biix uu dalka la wareeyay taladii oonu sabab ahayn haddaanu cidnahay inaanu indhoors garayno oon ilaa uu helay annagoo muuse inaan dalkaa ilaa maalinta islantu dhalatay ilaa maalintaa fuulay waxaan dhibaato ahayn aanu ummadda shacabka reer somalilan aanu rikoorka ugu jiray waanu ogolaanay wuxuu noqday madaxweynihii ugu nasiibka badnaa ee ugu mucaaradka yaraa mucaaradda waan ka ilaalay markaan aragnay siduu u socdo ayaanu imiday si nabadgelye ah doorashooyinka ku dhaceen saasoo kale ayay ajnabigii muslim iyo gaalada ay ka niyad jabeen somalilan waa laga jeesiyey muuse markii la arkay dhaqankiisa waa laga jeesiyey wuxuu yidhi waanu doorasho waa qabanaa labada waanu qabanaynaa see usoo kala horeeyeyna waa qabanaa waxaanu u yeedhaynaa commissionka kabacdi waxaanu yeedhaynaa labada xusbi kabacdi waxaanu yeedhayaa labada shirkudoon inagoo markaa midaysan ayaan dhoofiya bisha libaatankeeda commissionka uu yeedhay commissionkii waxay yidhaaheen markuu noo yeedhay madaxweyne oo faraxsan oo sidii afar iyo labaatankii ogost u faraxsan ayaa yidhi soo sameeya taintablkii iyo kharashkii laba doorashoon qabanayna cabdiraxmaan beri wuxuu ku yidhi laba doorasho bere oo isku dhow aynu qabano la tutowsantuuge tii deegaankan waanu qabana tutowsantree abril waxaynu qabnay tii madaxweynaha markaa saasay u kala dambeyn karaano ta deegaanka waktigii hadday disembar ku dhici weydo ilaa abril baynu qaban doonaa wuxuu ku yidhi commissionka yidhaaheen midna waan haynaa sharcigeedii iyo lacagteedii iyo taintablekeedii midna ma hayno dee sharcigeedii maxaan ku sameynaa ruuxun soo qiimeeyo weli kabacda aniga noo yeelay markay noo yeeleen saddexda xusbi way naga faaxiiyeen tayntayba wanaagsan madaxweynena ku soo duceeyey ayay noo sheegay anaguna waan u aburfukaray wadoraata wixii madaxweynuhu ku hadlayay wedi arkay madaxweynuhu saddex goor saddex goor oo ciidamo uu ka hadlayey saddexda goorba siyaasad buu geliyey saddexda goorba talaaya buu geliyey saddexda goor wuxuu tusay in dalkan uu aanu doonayn dumaraadiyade uu military military rule soo rogaa waxaan leenahay horta ciidamada reer somaliland meesha qura kafayow qabta muuse kafayow qabta ciidamada iska ilaaliya difaac baa tihiin qaranka idigu commission ma tihiin raanadiqda halka la geenaya nabadgelyadeeda iyo cadowga inaanu kusoo weerarin ayaa la talayin samay laakiin tolaaye muuse tolaaye muuse qabiilkiisa waxaad ku arkaysaa laba nin oo inaga tega xamar midna cali cabdi cabdi xaashi iyo mahdi oo hadda laba khadar oo inuu naqaanay oo labadoo soomaalina ka soo hor jeedaan ayuu ammaanay kii hor tegi xamar ayuu ammaanay ninkaasi waa nin wadanaya waa nin waaraysan labadii ninba uu kala yimi hadda labadoo waa labada soomaalina ka soo hor jeeda mid dhawaan baa uu tegay kan dadku nool buu tegay horta ninka saakaas qabiilkiisu halkaa badi waxaan ahayn halkiisa toolahay qabiil qabiil aniga wuxuu arkay nin reer duuleed iyo arki maayo nin xus mucaarida uma arkay ira wuxuu arkay nin habar yoonis waxa weeye madaxweynuhu wuxuu ka baxay ballantii annaga noo lahaa wuu ka baxay ira waxay ku soo heshiin wuu ka baxay haddaba waxa weeye maxamed maxamed kaahin wadaanu aan moodaya inuu dhaamoba maxamed kaahin wuxuu yidhi maxamed kaahin wuxuu yidhi waa inaa ciro afuus ugu maa wuxuu yidhi ciro haddaad doonaysan wax xukunta waa inaad xukunka ogolaato maxamed maxamed kaahin wuxuu ahaa ninkii u horeeyey wasiir difaac uu ka dhigay cabdiraxmaan axmed cali ayay waddankaa la xoreeyey ee lacagtii la yidhi ku urari oo kuwa qaran ku samee ciidamo qaran kula dagaalamay dowladdiisa cabdiraxmaan kula dagaalamay markaa mahmaadaasi maalinta amaad maxamed kaahin way ka maqnay oo ruushku sheegay ah haddaad doonaysa waa xukuntay xukunka ogolo way ka maqnay sa waxaan lehay maxamed aan moodiyey haddaba waxaan idiin sheegay laba kun iyo laba iyo tobanki ayaa la furay asxaabta oo reer dib loo furay laba kun iyo laba iyo tobankii markaas maxamed kaahin iyo muuse labadu waa outsider bay ahaay maxamedna suuqu iska joogay halkaa imbirey buu ka sheekayn jiray muusena daaruu dhisanayay markaas siday u dhacay doorashadu garan maayaan annagaa nagu furay annaga iyo kulmiye iyo udub iyo ucid anagu urra maan noqon urraa la furay laba bilood la diiwaangelinayey bil iyo badhna waa la kala saarayey kabacdi waxaa la siiyey intii loo qortay inay nala tartamaan lix bilood oo shahaado ku meel gaara shantii soo aflaxay ayaa annaga noo yimaana wax asxaaba xusbi iyo urraa la yidhaha laatankii xusbi iyo urur wax urur la yidhaha ma jiro haddaba waxaa- waxaa isweydiin lahayd maxay labadan korneel istuseen waxaa yidhi abaskuud meelna ma wada deganaa warna iskuma seexna haddaba inagu meelna wada degana weli waxaan dhehnahay meel ma wada degana warna iskuma ka seexna waxay iska iibiyeen haddaan ahay muuse mar labaad ordi maayo laba sanan doonaya oo oo ah extensiona kabacdi adaan ku sharaxaya madaxweyne noqonaya second termta laba xusoo yaryara ayaan kuu soo saaraya ood kaba aad ka hesho codka ood waxaasay ku sheekaysa haddaad reer somaaliya waxaan leeyahay shacbigeyna may taasi na soconaysa waxayna qabata may tahay wuxuu wadaana wax kale maaha wax suurtagala maahee waa inuu nabadda yanu haysano siduu awalba uga ciyaari jiray hadda waxaan kuu sheegayaa maxamed maxamed dayaxoor haddaad ka tagto sharci dare keentid madaxweyne noqon maysid hadda waxaan kuu sheegayaa maxamed maxamed dayaxoor haddaad ka tagto sharci dare keentid madaxweyne noqon maysid waad tegaysaa hadda tag wadaweynta mudaharaad bay kuu dhigayaan waad la socotaa niman reer somaliland ya kuwii kaa celin lahaana waad qaybisay ee gaashaanka u dhigi lahaa soo noqodkaa ayaynu tashanayna inaad dal aan wada yeelano sharcigeena ilaalino dhiiggeena la kala baxsano soo noqodkaa laynoo hayo ilahina ku nabadgeliyo baleeg halkeenu marino dalkeennu maanta qofna qof ma xukumo warqadda waxaa soo saaray mukhtaar cabdisalaam xasan director of civil aviation and regulations wuxuu u diray all united nation organizations to all international and local organizations to all business private sectors to all travelers agencies department of coordination of minister of planning to the airborne managers maybe to general warqadaas intaas u diray wuxuu leeyahay dadka somaliland ku soo socda ee baasinjariska rakaabka somaliland ku soo socda meel kastaa ka yimaadeen waa inay soo goostaan tiirka qura oo wanweya ka ku noqoshada waa inay halka ka goostaan ka noqoshada caqliga horta maanta inaa xukumaya horta waa kaa waa caqligaa ku leh xusbiyadu ururay noqonayaan oo doorasa xuriyan soo uraysanaya waa tigirkaa un waa tigirkaa un nimankaas reer somalilandoo amba dee qabiilada lagu kala qaybiyo amba caqli keeno oo midnimadii waxa u soo dagaalanteen u gaajooteen ilaashada
gabagabada barnaamijka ayaan kusii dhawnaa saaxiibayaal guddoomiyaha gobolka banaadir ah duuqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filis ayaa maanta wuxuu ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka sanadguurada koowaad ee kasoo wareegtay aasaaska dadejinta adeegyada caafimaadka gobolka banaadir munaasabadaas uu markaa ka hadlayay cumar filis ayaa markaa ugu mahad celiyey mas-uuliyiintii ka shaqeysay adeegyada dadejinta caafimaadka gobolka banaadir
xaqiiqdii qiimo badan ay noogu fadhidaa inaad waktigaas dheer la siisaan halkan waxaa lagu soo bandhigay wax yar oo matal ah oo ka mid ah waxqabadka gobolka banaadir gaar ahaan qaybta caafimaad waxqabadka maamulka gobolka banaadir aada u ballaaranya waad ogtihiin qaybtaanu marka waxay ahayd wax yar oo sida la sheegay aan ku shaki bixinaynay dadka adeegyada caafimaadka aan lasoo wareegno ama aan dadaal u galno inaan la wareegne ee horta ma ka shaqaynaynay oo ma naga go-nayd mase dana gaar ahaan ka lahayn kaliya intaas inaan muujinay ay ahayd agaasimacaddu iyo tiimkiisa waa uga mahadcelinaya si gaar ah dadaalkii ay u galaan runtii agaasimacaddu aniga uma magacaabin meesha ee isagoo agaasimaha caafimaadka ah ayaan u imaaday keliya marka waxaan siiyey heegsi directionist marka directionistkii ayuu mataqaana ku dadaalay ama heegsigii aan u tilmaanay ayuu dadaal dheer u galay wax badanna waa soo qabtay wax badanna waa ka dhiman yihiin oo ay ka mid tahay arrinta faydhowrka ama xagga public healthiga activity naga dhiman waaye waa bilowday laakiin wax badanaa nooga dhiman ma aha caafimaadka keliya qaybaha uu ka kooban yahay maamulka gobolka banaadir ayaan hay-ad walba hiigsi siinay cid gaartayna way jirtaa meel fiican baa gaarsiisay cid aan gaarin oo gaari weydana way jirtaa laakiin cid oo oo rajo dhigtay ama fashilatay ma jirto alxamdulilah maxaa yeelay ciddaan u aragna inay gaabinayso waa guubaabinaynay waa garab istaagaynay si ay u guulaystaan marka inay guulaysan waayaan ama ay gaari waayaan kuma ceebeynayni inay gaari karaanan u sheegayni marka waxaan matelnaa yani banaadir waxaan matelnaa caasimadii in la yidhaahdo yani capacity ma leh ama awood uma leh inay mataqaanaa waxaas gaaraan waxay ceeb ku tahay dalka oo dhan ay ceeb ku tahay maxaa yeelay muqdisho waa caasimadii dalka waad ogtihiin maba jirin tacliiman caali ama marka tacliim sare ma jirin soomaaliya oo dhan oo aan muqdisho ahayn marka meeshii yacni technolojiyada iyo cilmiga iyo digriyada loosoo doono lahaa cabacity ma leh ee baadiyaha cabacity leh xoogaa wax lagu qoslo waa taas marka tacliintu halkaanay ka faaftay way socotay maanta alxamdulilaahi halkaana waa guulaysatay oo gobolladii ayaa jaamacada ka furan yihin ma jirin marka meesha keliyahoo dalka oo oo tacliim alcaali ama tacliinta sare loo yimaado halkaanay ahayd wixii ka horreeyey burburka wixii ka horreeyey markii burburka hadda kasoo kabashidiis ay bilaabatay ayaa mataqaanaa seydiyada ama dowlad goboleedyada iyo dugsiyada sare xataa dugsiyada sare ku yaraa waad ogtiin dugsiyada sare iyo jaamacaduhuba ay bilowdeen gobollo badan ama seediya badan oo ilaa hadda aan jaamacada lahayna way jiraan waad ogtihiin marka maantay brofesoradii ayaa fadhiya soo gaabiya dhihi mayne gaarsiiya tacliinta haddii aad tihiin yacni brofesoradii caafimaadka iyo haddii aad tihiin brofesoradii cilmiyada kala duwanba maxaa yeelay bulsho waxbaratay ayaa dal dhista wuu ku dhawaajiyey doctor mahad xoogaa hay-ad kasta waxa ay hayso marka la yidhaahdo lagaa daadejiyo culayska lagaa fudeeyo xoogaa waxay dareemayaan yacni anaaniyad iyo xoogaa ku dheganaan way jirtay laakiin mataqaanaa si xigmad ah oo wanaagsan oo ayaga laftooda ay dareemayaan yani in wax lala fududaynayo oo aan wax laga xoogayn ayaa loogu tabliiqinayay sab- sidaas ayaana loogu guulaystay Eh, hadday ahaan lahayd eh, eh, eh, caafimaadka eh, iyo waxbarashada Eh, intaas kuma eka eh, yacni adeegyada bulshada eh, mas-uuliyadda ay naga saaran tahay qaybaha kale ayagana mataqaana waa aadi doonaa laakiin labadaas aan arkaynay labada ugu muhiimsan eh, inay yihiin oo aan xooga saarnay labadaba marka meel fiican ay marayaan waan rajaynayaa bahda waxbarashada ayaguna inay maalin sidaan oo kale ay bulshada ugu soo bandhigaan eh, muddadii ay jireen wixii ay qabteen Eh, runtii wax badan ay ayaguna qabteen Eh, ujeeddadaas aan xooga u saaraynay eh, waxay ahayd eh, yacni bulshada xaafadaha fogfog degan bulshada danyarta ah yacni inay helaan adeeg bub- public ah oo oo- oo bilaash ah oo yacni eh, yacni halkooda ay ku helaan ayaa ujeeddadu ay ahayd aan ka lahayn ujeeddo kaloo annaga aan ka lahayn ma jiro haddii aan ujeeddo kale ka lahaynahana maba ku guulaysaneenba runtii Eh, marka Eh, maxaa yeelay dowladda federaalku waa dadaalay eh, hay-aduhu waa dadaalaya laakiinse eh, waa laga yaqaanaa meesha ku habboon eh, waxaan adeegan looga baahan yahay Waxa- marka yacni eh, regional level ama heer gobolna ma hay- kuma haynayne district level usii gudbaysaa ilaa uu qofka oo guddoomiye waaxeedka uu ka dareemo waaxda iskuulka ku yaal iyo m c s ka waaxda ku yaal inuu asaga mas-uul ka yahay uu u adeego oo habeenkii markay islaam xanuunsato ama cunug xanuunsado ama islaam foolato oo uu dareemo inuu isagu mas-uul ka yahay oo ku hubsado dhakhtarka ama ambulanshada oo ku hubsado meesha marka meesha marka aan aan doonay eh, inaan inaan gaarsiino waa taas oo aan u socono waana gaaraynaa biidni illahi tacaala marka eh, waa wadnaa annaga fikri noogama jiro mana cabsanayno eh, inaan yacni ka mira dhalino hadafkeena isaga maxaa yeelay waxaan haysanaa brofesooradan dadkaan wax bartay oo ahlo beledkan ah oo garabkeena taagan marka sabab aa kabasitideen u yaraato maba jirto ma jirto marka eh, annaga annagoo aqoontiina iyo kartidiina iyo dadaalkiina ku tashan ayaan hiigsigeenna muujisanaynaa waana ku soconaynaa yacni eh, muxuu yidhi eh, eh, agaasimaha wuxuu yidhi xoogga isii marka xoogga isiiyaa noo joogta annaga xoogga isii marka abwaanku xooga u siinaa dhakhtarka xooga u siinaa bortoorka kale xooga u siinaya bulshadana xooga ay siinaysaa marka ma inaan gaari waayo maba aha marka halkaasaa u soconnaa dalkan eh, wasiir cabdifataax uu ka dhawaajiyey dalkan yacni dadkiisii waa joogaahe way way yara caajisan yihiin inay caajiska ka baxaana oo ay lahaansho dareemaan dalka annagaa leh dad kale ee nagaale yay tahay cidda aan la sugayno inay noo horumariso waa inaan annaga horumarsano waa inaan kuweenna dayacan aan daryeelano annaga oo bulshadeennan aan gaarsiino waddankeennan aan gaarsiino waad ogtihiin dhismooyinaa socda magaaladu waa dhismaysaa Eh, yacni qashin badanaa yaalay ma yaalo waa laga shaqeeyey yacni waddooyin badanaa burbursanaa waa la dhisay yacni ma aha waxaa laga shaqeynaya caafimaadka keliya ee qayb kastoo bulshadu u baahan taha ayaa laga shaqeynaya marka yacni adeegyada bulshada amba ambalansooyinkii ama dabdabasyadii way jiraan challenge xoog leh oo xagga dhaqaalaha ah laakiinse yacni ma niyad jabayne waa soconaynaa ilaa aan ka gaarno in yacni eh, waax kasta oo degmo kamid a ee ambalansooyin iyo iyo dabdabasyo ku filan ay yeelato marka higsigeenu kaas waaye marka dhakhaatiir ku filan iyo mataqaanaa public health ku filan iyo mataqaana ambulance ku filan iyo mataqaana dabdamis ku filan yacni biyo ku filan koronto ku filan yacni xaafad kasta meeshaan u socdo taas waaye waana aaminsanahay inaan wakti dhow gaarayna biidnillah Eh, magaaladan marka yacni eh, saddex milyan waa la iska yiraa laba kun iyo sagaalka saddex milyana la sheegaya wala saddex milyana aan sheegaynaa marka eh, saddex aha iyo sagaal ahaba bulshadu waa badan tahay Eh, eh, marka eh, yacni wixii ka dhimana siyaasiyiinteeda raadinaya oo xagga siyaasadda uga dhiman wixii caafimaadka uga dhimanna waa joogaan bahda caafimaadkaa joogta wixii tacliimana dee kamaba dhinna oo hadda tacliin laga waayey muqdisho iyo xamar silimaayo in soomaaliya meel kale laga raadinayo waase dhici kartaa in wadamadan xagga tacliinta naga horeeya aan u xeraysano oo wax kasoo korursano waa suuragal taasna marka iyadana dadaalkeedaan gelaynaa waa idinku dheereeyey iga raali ahaada in badan waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo yacni wasaaradda caafimaadka iyo la taliyayaasheeda iyo guud ahaan dhakhaatiirta arrintan aad iyo aada uga soo shaqeeyey oo garab istaagay maamulka gobolka banaadir waaxdiisa caafimaadka
saxbaal guud ahaan caawa barnaamijka wareega halkaas barnaamijkan geesintaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelya